Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu dayactirayo ilaa sagaal garoon oo ka mid a tuulada ciyaaraha ee staadiyo Muqdisho taas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay shaqaynaysay oo qura qaybta garoonka kubadda cagta waxaana lagu wadaa in iminka la dayactiro garoomada kale ee staadiyo Muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin garoonka kubadda laliska kolayga teeniska dabaasha kubadda gacanta kubadda miiska iyo kuwo kale howshan dayactirka garoomada staadiyo muqdisho ayaa waxaa iska kaashanaya xukuumadda soomaaliya iyo dhalinyaro ganacsato ah madasha dhagax dhigga ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dib u dayactirka garoomada kala duwan ee tuulada ciyaaraha ee staadiyo muqdisho waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare maanta inaad halkan noogu dhagax dhigto mashruucan weyne dib u soo nooleynta guud ahaan tuulada cayaaraha ee garoomadiisa burbursan qeybihiisa mataqaanaa ilaa iyo garoomo sagaal ku dhow laga dhisi doono hadduu ilaa yidhaahdo mashruucan wuxuu aad mataqaanaa qeyb ugu noqon doonaa horumarinta sboortiska dalka hadduu ilaa yidhahdo kan waa bilow waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha sboortiska dalkana sidaan si lamida isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono hadduu ilaa yidhahdo munres waare waxaan rabaa inaan halkaan marka uga mahad celiyo marka hore guddoomiyaha warta nabadda guddoomiye seen xaabse iyo bulshadeydaba oo qayb weyn naga siiyey garoonkan inaan ku dhiirano maanta aadna noola fududeeyo howlahan quruxda badan ee maanta aan ku dhiiranayn inaan dhagax dhigno sidaas lamida guddoomiyaha waxay ka mid ahayd dadkii markii garoonkan laga saarayey amisom maxaa la dhahaa iyaguna maxay tole qaybta weyn ka ahaa garoonkan in ay bulshada kusoo laabata gacantooda maanta garoonka waxaa ka nool kubadda cagta keliya hadduu ilaa yidhahdo marka maanta waxaan rabnaa mudan ra-isul wasaare saad noogu daafurtay in ay u socoto hadduu ilaa yidhahdo qorshahan sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa goobta ka sheegay in qorshayaasha dowladda ay ka mid tahay horumarinta isboortiga oo qayb ka ah arrimaha ay ahmiyadda siiyaan dhallinyarada soomaaliyeed maantana waxaan joognaa dhismaha in dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii ciyaaraha ee staadium muqdisho waa horumar aad iyo aada u weyn annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo horumarinta sboortska soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhaweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir stadium kenan muqdisho waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay laga maarmaan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sboortska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahaddiisa in haddana aan ku tallaabsannay qaybihii kale ee ay basketboolka iyo volleyboolka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray ee dowladdeennii hore ay hirgelisay ee shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib daro innagu aynu iska burburinay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinaca kale arrin aada u qiimo badan ku tilmaamay in garoonka lagu dhiso iskaashi dhex maray dowladda iyo ganacsato soomaaliyeed intaas iyadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii soomaaliyeed oo mashruuca intaa le-eg ee aadka u weyn aad aragtaan oo ay millions of dollars ku baxayso in ay hirgelin doonaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsato ah oo aan cid kale aysan hirgelinba oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhaxaysa dowladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalligaa ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin marka wiilashaas dhallinyaradaa waan u mahadcelinayaa waxaan leeya waa mahadsantihiin tallaabo geesinimada ayaa qaadeen idinkana faa'iido idiin ah dadkana dhallinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah dowladda faa'iido u ah guud ahaan shacabka soomaaliya meel kastoo joogaanna faa'iido ah marka waanu mahad celinaynaa waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno innaga dawladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyagoo wada jiraan waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaaha idhaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee isboortigiis ama isboortiskii iyo hiwaayaadkii dhallinyaradeena in la hormariyo garoomada lagu wado in la dayactiro ee tuulada ciyaaraha istaadiyo muqdisho ayaan shaqaynin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadda dhexe ee soomaaliya marka laga reebo qaybta kubadda cagta oo dhowaan lagu qabtay tartankii maamul goboleedyada dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho